xanuunkan coronavirus oo ah markaa virus hadda adduunyada ku cusub waxaa turkiga la marayaa heerkii ugu sarreeyey ee feejignaanta marka waxaa feejignaan la geliya dhammaan bahda caafimaadka dhakhaatiirta iyo wixii kale markaa la xiriira sida sharikadaha dawooyinka sharikadaha soo saara noocyada kamid ah dawooyinka iyo kuwa lagaga hortago ee loo yaqaano tallaalada marka hadda cabsi aada u weyn way jirtaa oo la xiriidha coronavirus maxay tahay sababta dhalisay cabsida intaas leeg dad kamid ah dadka markaa looga shiki qaba inay qabaan xanuunkaas ayaa waxaa laga helay wadamada ku dhadhow turkiga sida iran oo hadda wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan ilaa toddoba qof inay u geeriyoodeen xanuunkaas waxaa kale oo markaa dawladda turkigu ay shalay soo saartay wasaaradda howlaha qaabilsan arrimaha gudaha in ay wixii ka dambeeya saddex iyo labaatanka bisha oo shalay ahaa ay xidhay xadkii u dhexeeyey iran iyo turkiga kaas oo markaa keenay in labada wadan oo isku socodkooga uu aada u badan yahay in totally ay joogsadaan dhammaan duulimaadyadii turkiga iyo u dhexeeyey iran waxaa kale oo hadda la sheegay oo markaa wararkii u dambeeyey ee aanu helaynaa in wadanka cyprus ama qibrista waqooyi oo hoos timaado turkiga laga helay hal qofba markaa looga shakisan yahay inuu inuu virusku positive yahay taasi ayaa markaa sii dhalisay cabsi badan oo keenaysa in aada looga taxadiro oo dhammaan waxaana loo qeybiyey shaqaalahayga ka shaqeeya cisbitaalada waaweyn ee hadda dawliga qalabka markaa laga lagaga hortago hadda waxaan ku suganahay xafiiskaygii shaqada waxaanan xiranahay mask ama mid daboolaya sanka iyo afka si markaa ka hortag loogu sameeyo waxaa kale oo kamid a waxyaabaha wasaaradda caafimaadka ay kaga hortegayso in loo qaybiyo haddii la helo case ama qof looga shikiyey inuu jiro xanuunkaasi in totally quarantine la geliyo cisbitaalka islamarkaana la joojiyo shaqada markaa socota waxay kamid yihiin hadda waxyaabaha ay soo saartay wasaaradda caafimaadku in shaqada la joojiyo halkaa ay marayso islamarkaana cisbitaalka iyo dadka joogoo dhan ay quarantine galaan
dhinaca caafimaadka marka la eego maxay tahay sababta keentay in cudurkani uu sida dhaqsaha u faafo
cudurkan kolley sida aynu hadda ka warqabno waxa uu ku fidaa neefta ama hawada ayuu ku fidaa taas oo keenaysa in markaa laba qof ama qofkii meel kasta oo uu maro uu qaadsiin karo xanuunkii dad kale oo kala duwan waxyaabaha kale ee keenaya in cabashada ama xoog looga warwaro xanuunkan waxaa kamid ah daawo aan hadda la haynin oo isaga la xidhiidha hadda waxay wasaaradda caafimaadku ay soo saartay guddida caafimaadka ayaa waxay soo saareen dawadii u horreysay oo markaa hoos u dhigaysa taranka ama sida dhaksaha ee u tarmaya viruskani daawadaasi hadda waxay ku jirtaa under process oo weli laguma tijaabin qof markaa xanuunkii qaba laakiin waxa ay at least yarayn kartaa muddada dhaksaha ah ee uu ku tarmayo xanuunkani ama viruska keena xanuunkan